ilaa iyo shan maalmood ka hor waxaa ku qaraqmay dooni sidee ilaa iyo konton qof oo afartameeye ka mid ah ay soomaali ahaayeen dalka griiga gaar ahaana magaalo xeebeedka lagu magacaabo mitland oo ku taala jasiiradda lesbos intaa hadda la xaqiijiyey ilaa iyo hadda sida idaacadda v o e da uu u sheegay wiil ka mida dadka soo badbaaday siddeed iyo toban qof dad ku dhow oo wiil ku jiro ayaa dhintay halka gabdhaha dhintana ay labaatan gaari karaan sida wararkii hore aan u helnay ay muujinayaan mustafa faarax cabdulaahi waxa uu ka mid ahaa dadka soo badbaaday ee ku sugan magaalo xeebeedka mitline wariyaha v o e da iqaaradda yurub cabdixaafid caawil ismaaciil ayuu uga warramay sida ay doontu u dhacday iyo halka ay ku dhacday waxa uuna ku bilaabayaa magaciisa
mustafa faarax cabdulaahi mustafaw iminka oo aan kula hadlaya halkee ayaad joogtaa
hadda waxaan joogaa walaa dalka greega
ka xaggee
jasiiradda lesbos ladhaa magaalada mitreni waa tahay mustafaw goormo ayaad ka soo baxdeen dalka turkiga magaaladeesa ayaad ka soo baxdeen
walaal dalka turkiga waxaan kasoo baxnay shantii bisha oo ku beegneyd habeenkii arbaceed waxaana kasoo baxnay magaalada ismir ladhaa imisa habeen ayaad kusoo jirteen iyo maalin badda gudaheeda hal habeen keliya kusoo jirnay halkii habeen ay doontu dhacaysay
bal iiga waran sida ay doontu u dhacday iiga waran ee mustafaw
walaal doontu waxay u dhacday doontu waxaa lagu saarnaa tiro aada u badan afartan ilaa konton qof kadib maxay ahayd inay baduna aada bay u kacsanayd oo saddex mitir bay kor u kacsanayd kadib maxay ahayd inay biyihii turkiya mahan kasoo gudubnay biyihii greegaan usoo gudubnay xaaladdu way adkaatay oo baddusaayid ba usii kacday kadib markaan cabaar soo soconay maxay ahayd inay motoorkii waxa aanu kusoo soconay motoorkii sidaminay bay hirkaan kusoo soconay waxaan soo gaadhnay dalkii greega waxaan rabnay inaanu meel banaano ku xidhanno kadib maxay ahayd inay meeshu aan arki weynay buur bay markaa baasha nagula dhacday buurtii markay nagula dhacday tiyuulkii baa qarxay looxii lagu fadhiyeyna wuu jabay olan
imise qof ayaa markaas doonta aad ku saarnaydeen imise qof ayaa imise qof ayaa markaa dhintay oo aad adigu mustafa ahaan noo sheegi kartaa
walaal waxaa maxay ahayd inay doonta aan ku saarnay soddon afartan qof ilaa maxay ahayd in konton qof aan ku qiyaasayo haddana weli baaritaankii uu socdaa oo inta meesha la badbaadiyey ee nolol lagu soo gaadhay iyo inta meidka la helay maxay ahayd inay way yaalaan hadda way joogaan marka waxaa la raadinaya weli baaritaanku uu socdaa lama xaqiijin dhimashada inta ay tahay hadda sideed iyo toban ilaa labaatan waa lagu qiyaasaya inta timideena waxaa lagu qiyaasaya ilaa soddon qof waa tahay dadkan dhintay waxa aan maqalay inay gabdho soomaaliyeed u badan yihiin arrinkaas maxaa ka jira
ha gabdho sooma gabdho u badan yihiin hal wiil keliya ku jira oo dadka meidka hadda ku jira inta kaligu hablo kaasulaal maydkii iminka xaguu yaallaa
hadda maydku meel u yaalla ma garanno annaga dadka lasoo badbaadiyey baanu ku jirnaa maxay ahayd in hadda lagu hayo kaabka weli maxay ahayd inay dadka maydka meesha ay yaallaan weli nooma xaqiijin maxay ahayd inay waxaan rabnaa dadka inaan ogaano oo dee dad famila ku jiray dad asxaaba ku jiray inaan dee waalidadoodii iyo familadii ay ka maqnaayeen u bandhigno oonu ku nano qofkaasi dee u dhintay ama uu nool yahay u xaqiijino ayaa rabnay weli laakiin lanama ogolaan in maxay ahayd in lana tuso wejiyadooda waa tahay intiinan iminka bad qabta ee lasoo badbaadiyey imisaa tihiin hadda ilaa soddon qof waa nahay ma soomaali baa soddonkaa qof ha
waa tahay mustafe marka intiina soo badbaaday imisaa gabdha ah imisaana wiilalaa walaal waxaa wiilal ahaa saddexiyo toban maxay ahaydeen raga iyo toddobiyo toban maxay ahaydeen dumara
da-dooda miyaad garanaysaa mustafaw intiinan inta ay u dhaxayso qiyaastii ha da-du dee waxay u dhaxaysaa labaatan ilaa labaatan iyo shan xaalkiina waa sidee iminka
xaalkii wuu fiicayay boqol boqol alxamdulilah intii ilaahay kasoo badbaadiyey weeyey aad baynu faacayihiin waa lala tacaalay intii xanuusanaysa hablahana yaad la kulanteen ilaa iminka hay-adaha ka shaqeeya samafalka hay-adaha ka shaqeeya qaxoontiga ma idiin yimaadeen
ha waan la kulanay hay-adda waxaa noo timi caafimaadka ee lagu magacaabo m s f haddana waxay gacantooda noo gelisay nagu wareejisay hay-adda u m aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay mustafe intiina soo badbaadayna khayr iyo wanaag ayaan idiin rajaynayaa saaxiibadiina badda ku dhintayna waxaan ilaahay uga rajaynayaa inuu ilaahay u naxariisto waad mahadsan tahay insha allah kaasi waxau ahaa mustafa faarax cabdulaahi oo ka mid ahaa dad kasoo badbaaday dooni ku degta meel u dhexaysa griiga iyo turkiga wuxuu u waramayay wariyaheena yurub cabdixaafid cawil ismaaciil